golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ansixiyey qorsho lagu abuurayo ciidamo cusub oo ka socda midooda afrika kuwaasi oo la filayo in ay qayb ka noqdaan sugidda amniga soomaaliya ciidamada etoobiya ayaana ka mid noqon doonin ciidamada nabad ilaalinta ee cusub ee soomaaliya ciidamadan ayaa lagu bedelayaa howlgalka kumeelgaarka ah midooda afrika ee soomaaliya atamis oo waajibaadkiisa ku eg yahay kuwii soddonka diseembar ee sanadkaani qaraarka oo ay soo diyaarisay boqortooyada britain waxaa ogolaaday afar iyo toban xubnood oo ka tirsan golaha ammaanka halka maraykanka uu ka aamusay sababo la xiriira walacyo ku saabsan maalgelinta ciidamada cusub ee awsam ayaa yeelan doonaa ilaa ay labaiyo tobanku lix boqol lix iyo labaatan askari oo kale ah ciidamada militariga iyo kun iyo afartan ciidamo booliis ah xubnaha midooda afrika ayaa loo fasaxay in ciidamadan ay sii joogteeyaan ilaa iyo soddonka bisha juun labada kun shan iyo labaatanka iyadoo muddadaasi lagu dhammaystirayo bedelidda dhammaan ciidamada atamis ee loo wareejinayo awsam qaraarka qaramada midoobey ayaa sidoo kale ogolaanaya suurtagalnimada in boqolkiiba toddobaatan iyo shan qarashaadka howlgalkani cusub ay maalgeliso qaramada midoobey iyadoo la adeegsanayo nidaam la sameeyey sanadkii hore si kastaba ahaatee ku-xigeenka wakiilka maraykanka ee qaramada midoobey ayaa sheegtay inaysan weli muuqan shuruudo lagu dhaqaaqi karo oo lagu dhaqangelinayo nidaamkaasi taas oo sababtay in maraykanka uu ka aamuso codbixinta